bilihii u dambeeyey waxaa soo kordhayay rag ka mid a al-shabaab oo ku fashilmayey weeraro ay markii hore la baxsan jireen dhowaan ayay ahayd markii laba dhallinyaro ah oo al-shabaab ka tirsan oo hubaysnaa oo askari ku dilay deegaanka madiina ee magaalada muqdisho askarta dowladdu ay qabteen maantana waxay ciidamada dowladdu qabteen laba ka mida maleeshiyaadka al-shabaab oo weerar ku soo qaaday goob ay ciidamada dowladdu ku sugnaayeen degmada dayniile wariyahayaga maxamed colaad xasan ayaa ammaanka magaalada muqdisho wax ka weydiiyey guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka banaadir ahna kusimaha guddoomiyaha iyo duqa muqdisho ibraahim cumar mahad alla
alxamdulilah dadaalo xoogan oo uu maamulka gobolka banaadir iyo guddoomiyeyaasha degmooyinka ay geliyeen ayagoo kaashanaya ciidamada ammaanka iyo hay-adaha alasuuda ayaa waxay waxay ka hortageen falal dilbiyeedyo oo koox argagaxisaa ay soo abaabuliyeen al-shabaab ah oo dhacdadii ugu dambeysay ay ahayd dhacdadii ka dhacday degmada wadinjir oo nin askari ah oo soomaalida boolis ah asigoo gudanaya xerkiisa waajibaadka ah ayay dileen waa lagu guulatay waa lasoo qabtay gacantaa lagu hayaa waxaana la wareegay hay-adaha ammaanka si ay cadaalada loo geeyo marka laga fiiriyo dhinac magaaladu weli wadooyin badan baa kala xiran oo ay dadka iyo gaadiidka dadweynuhu dhib badan ku qabaan maamulka gobolka banaadir maxaa uga qorshaysan arrinta oo cabashadeedu ay soo noqnoqoto oo maalin walba ay ka hadlaan odayaasha iyo dadka magaalada muqdisho ku nool walaada waa su-aal fiican maamulka gobolka banaadir horta runtii waxaan rabaa inaan xuso marka hore shacabka muqdisho inay yihiin shacab sharaf badan adkeysi badan dhibaato badan soo maray oo ay kamid tahay qanaxyo dilal afduubiyo olaab sakeeye laakiin waxaa soo dhow waktigii guusha oo dhibaatada waa laga baxayaa weligeed ma jirayso magaalo kala xiran sababta loo xirana waxay kamid tahay xajir oo xagga ammaanka ah waana runtii waana loo guulasay wax badan in macnaha la xaqiijiyo ammaanka sidii uu ballan qaaday guddoomiyaha gobolka banaadir ahna dadka magaalada muqdisho cumar filis maanta la magacaabay in xaanka in la qaado uu xoogga saari doono annaga iyo gobolka iyo shacabka gobolka banaadirna waxaan hadda aan xoogga saaray xanaanka ammaanka in la xoojiyo kadibna waxaa imaanaysa in macnaha xal laga helo xaanka in la qaado oo dadku ay isu maraan magaalada magaalada muqdisho waayadii ugu dambeeyey marka lasoo hadal qaado way fidaysaa dad badan way soo gelayaan waxaa magaalada ku batay xerooyinka isku raranta ah ay dadka barakacyaasha ku nool yihiin ama degan yihiin ma jiraa qorshe maamulka gobolka banaadir uu ku doonayo in ugu yaraan dadka barakacyaasha ah ee roobabka iyo dhibaatooyinka ay jeedka iyo meelaha isku rarantaa ku haystaan dhul ama guryo ay ku noolaadaan la siiyo oo ay helaan waa og tahay colaad tabarta dhaqaale dowladda hadda kasoo baxaysa burbur iyo colaado sokeeye dabcan gobolku wuxuu hayaa culays dowladda soomaaliyeed si ka duwan dowlada kale kulley way jiraan qorsho federaali ah oo dowladda dhexe oo u yaallo arrimaha barakacyaasha laakiin waxaan ku xaqiijinayaa kan gobol ahaan gobolka banaadir ahaan in dhammaan wax kasta oo shacabka gobolka banaadir u baahan yihiin ugu baahan yihiin maamulkooda mas-uuliyadda loo idmayo ka mid ah in aanu qorshuhu ku gasan doono ilaa iyo haddana waxyaabaha aan xooga saaray oo ay kamid tahay amniga ugu horeeyo waxyaabahan waxyaabaha mudnaanta noole insha allah waan gaari doonaa marka gobolka dadkiisa ay helaan dhammaan adeegyada ay u baahan yihiin haddii noqon lahayd waxbarasho caafimaad nadaafad amni dabcan intaas oo dhan tiir u ah nabadda iyo nolosha gudoomiye maamulka gobolka alla u naxariistay guddoomiyihii hore cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow waxaa jiray qorsho uu waday oo ahaa in la shaqaaleysiiyo dhalinyarada jaamacadaha ka baxay ee magaalada muqdisho oo shaqa abuur la sameeyo qaar badan baa markaa la shaqaaleysiiyey intuu noolaa laakiin maalmihii dambe waxaa soo baxaya cabasho ku aadan in dhalinyarada qurbaha ka timid ama dadka qurbaha ka taga iyo kuwa gudaha wax ku bartay aanay fursadaha shaqo ee dowladda u sinayn oo qurba joogta la doorbido eedaha maxaad uga jawaabaysaan wallahi horta dadka soomaaliyeed oo ka qaxay dagaalada sokeeye oo nasiib u helay inay waxbarasho tayale ay soo helaan wadamada ee dibadaha ay tagaan inkasta oo runtii dadka soomaaliyeed ku nool ee gudahan ay dadaaleen oo xaaladihii ay soo maray oo adkaa laftoodii ay u dhabar adeegeen inay wax soo bartaan oo maanta dad oo mutaxaliina gudaha iyo dibaddaba ay jiraan oo haddana intooda badan dadka hadda qurbaha aaday ay soo laabanayaan oo wadamada ay ka yimideen ayagoo aqoon kasoo helay runtii marka waxaa moodaa in aqoontaasi looga faa-iidaystay dalka oo la geliyey oo dadkii macnaha dhallaanka yaraa oo soo koraya ay heleen aqoon ka duwan aqoontii hore runtii gobolka waxaa ugu qorsheysan runtii waa ogtahay gobolkani dad badan ayaa degan oo ku dhow ilaa iyo afar milyan dadka hadda gobolka ka shaqeeyana waa dad macnaha ilaa iyo saddex saddex kun iyo lix boqol oo oo qofood ah marka dadka ka yimid qurbaha iyo kuwa geelay gudahaba skusio ayaan anagu waxaan u fiirinaa mana aqoontiisa iyo maadaama uu yahay soomaali ay wada yihiin wax uweyn waxaa waaye inuu soomaali yahay iyo inuu yahay qofka qualified oo shaqadan ka bixi kara runtii waxaan sameynay shaqo abuur hay-ado xaggeeda macnaha gobolka la soo xiriiray annaga lafteena waxaa isku dayay inaan ballaarino shaqada oo aan ugu faciideyno dadka soomaalida wax soo bartay runtii qofaasna waa lagu jiraa dad badan oo la shaqaalisiiyana waa jira oo hadda shaqeeyo waxaana ku tala jiraa inaan shaqaalaha aan sii baadino si macnaha qofka wiilka soomaaliyeed ama gabadha soomaaliyeed ee wax soo bartay ka qalgeliye jaamacad waxa ay soo barteen waktiga badan u geliyeen ee ka manafacaadan
aad buu u mahadsan yahay kusimaha guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ibraahim cumar mahad alle oo u waramayey waryahayaga maxamed colaad xasan